Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda iyo Arrimaha Dastuurka ee Jubbaland Cabdiweli Xussein Jaamac iyo Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada Baarlamaanka Jubbaland ayaa si wadajir ah maanta magaalada Kismaayo uga daahfuray tababar ku saabsan cadaaladda iyo sinaanta si loo xoojiyo fahamka ku saabsan xalinta khilaafaadka iyadoo la adeegsanayo wadahadal toos ah. Tababarka oo socon doona muddo afar maalmood ah ayaa waxaa ka qayb galay qeybaha kala duwan ee bulshada kuwaasoo ay ka mid yihiin odayaasha dhaqanka, haweenka, dhalinyarada, culimada, xubno ka tirsan garsoorka iyo saraakiil ka socotay booliiska. Ujeedada tababarka ayaa ahaa in kor loo qaado xirfadaha iyo aqoonta la xiriirta nabadda si loo helo hannaan cadaaladeed oo bulshada dhexdeeda ah. Sidoo kale kulanka waxaa ka qayb galay xubno ka socday maamulada Koonfur Galbeed iyo Galmudug. Guddoomiyaha Guddiga Arrimaha Bulshada Baarlamaanka Jubbaland Xildhibaan Shire Cabdi Maxamed ayaa ka qaybgalayaasha la dardaarmay.
aad bay sharaf noogu tahay inaan maanta ka soo qayb galo munaasabadan runtii waa munaasabad aad iyo aad qaali u ah waxaan isleeyahayna waa wax loo baahnaa in concept laga haysto cadaaladda ku dhisan sulx inaanu fahanno waa ku dhaqannaa oo runtii naguma cusbo laakiin cashar ahaan dadka inay u bartaan waa wax loo baahan yahay cadaaladda ku dhisan sulx marka la leeyahay dabcan waxaa loola jeedaa waxaa u maleynayaa ka ab ka ab waa culture ay soomaalidu soo isticmaasho laakiin ayadoo ah without eh, eh, document ama agreement wax la kala sise- la seexanaya ayadoon ahayn bay dadku orally heshiis u gaaraan marka berri ka maalin marka wixii la isku qabsado waxaa la yidhaha xeerkaasaan leenay xeerkaas waagaasaan la jir laakiin wax documenti oo reference ah oo la kala seexday oo qodobaysan oo cashraysan ama constitution qodob eh, qaabilsanna maysan jirin marka waxaan isleeyahay waa waxa lagu soo caanamaalay ilaa iminkana waa ku dhaqannaa marka qaar waxaa la- haddii ay familka qoyska isqabtaan laftigooda haddii xitaa uu ninka qaldan yahay ama gabadha qaldan tahay qoyska sulax markaas wuu imaanaya ilaa wixii jir runta lagama sheegaye iyadoo la ilaalinayo ina gurigaas inuusan dumin laga fiirinayo in sulux lagu xaliyo waxyaabahaasoo kale taa ka mid ah ee suluxa dhanka kale wasiirka wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee jubbaland cabdiweli xuseen ayaa u mahadceliyey ka qaybgalayaasha oo ay ka mid tahay khawla oo u n d p ka socota ergada ka socota labada maamul goboleed oo koonfur galbeed iyo galmudug odayaasha dhaqanka sharci yaqaanada dhallinyarada haweenka agaasimayaasha wasaaradda bahda saxaafadda dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu salaan kadib barnaamijkan aan daha furayno ma ahan maalintii koowaad mana ahan maalintii koowaad oo aan issoo hor fadhiisanno dadkaan meesha fadhiya waxaan u malaynayaa waqti dheer baan wada soconnay